wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay biyo la-aan soo wajahday dadka ku nool deegaano hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose waxaa ka qeyb galay kulanka mas-uuliye ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland dhiibaan mawliid xuseen ayaa ka warbixiyay deegaanada ay soo wajahday biyo la-aanta bishii sagaalaad ilaa iyo bishan tobanaad oo maanta gabagabada ah wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha waxaa soo gaaraya cabashooyin aada u fara badan oo ka imaanaya deegaano ka mid ah deegaanada jubbaland roob la-aan ayaa ka jirta meelo badan oo ka mid ah deegaanada jubbaland waxaa cabsi badan laga qabaa in roobkii deyrta uu baaqdo maadaama aysan ilaa iyo hadda bulshada ku dhaqan dhulka joogiisu hooseeyo ee deegaanada jubbaland aysan weli helin roob ayadoo muddo bil u dhow lagu jiro xilligii deyrta qayladhaan xooggan iyo cabasho isdaba joog ah ayaa ka soo yeeraysa dadka ku nool deegaanada hoostaga degmada badhaadhe iyo galbeedka degmada kismaayo cabashadan ayaa timid kadib markii ay biyo la-aan xooggan soo food saartay dadka ku dhaqan deegaanada aan hoos ku xusi doonno meelaha biyo la-aanta ba-an durbo laga soo sheegayo waxaa ka mid ah haddaan ku horumarno galbeedka kismaayo deegaanada ugu daran oo ilaa iyo hadda dadka qaar xitaa biyo la-aan ay uga qaxeen waxaa ka mid ah basra oo ay ku nool yihiin boqol iyo toban qoys bargada shariifadda oo ay ku nool yihiin laba boqol iyo lixdan qoys qarsa oo ay ku nool yihiin boqol siddeetan iyo shan qoys turqada oo ay ku nool yihiin laba boqol iyo toddobaatan qoys tuulo barwaaqo oo ay ku nool yihiin boqol iyo labaatan qoys karan uusle oo ay ku nool yihiin laba boqol iyo konton qoys shabeeley oo ay ku nool yihiin boqol iyo afartan qoys iyo yaqraar oo ay ku nool yihiin boqol labaatan iyo siddeed qoys deegaanadaas aan soo sheegnay waa galbeedka kismaayo oo ay cabashada ugu badan naga soo gaarayso waxaa kaloo jiro deegaanada degmada badhaadhe oo ay ka mid yihiin kulbiyow oo ay ku nool yihiin kun afar boqol konton iyo lix qoys raskamboni oo ay ku nool yihiin saddex kun laba boqol toddobaatan iyo shan qoys gudhaa oo ay ku nool yihiin laba boqol toddobaatan laba kun toddoba boqol afartan iyo siddeed qoys madhawa oo ay ku nool yihiin kun laba boqol iyo labaatan qoys jula oo ay ku nool yihiin afar boqol iyo shan qoys jawaay oo ay ku nool yihiin saddex boqol labaatan iyo toddoba qoys iyo istanbul oo ay ku nool yihiin saddex boqol lixdan iyo shan qoys deegaanadan aan soo xusnay hadda waa deegaanada ugu badan oo cabashada ba-an ay ka taagan tahay waxaana baaqan iyo war-saxaafadeedkan gaarsiinayaa hay-adaha ka howlgala jubbaland qeybtooda fayadhowrka iyo nadaafadda ee wooshka in ay insha allah wax ka qaban doonaan baahiyahan kusoo kordhay deegaanadaas oo xilligii deerta oo la sugayay ilaa iyo haddana uusan roob u di'in dadkan aan soo sheegnay iyo deegaanadan aan soo sheegnay intooda badan waxay ku tiirsan yihiin barkado ay ugu dhacaan xilliyada roobka ah biyaha meel kale oo ay biyo ka helaan ma jirto maadaama dhulka ay ku nool yihiin uu yahay dhul biyo aan lahayn ceelalna aan ka qodnayn insha allah waxaan rajaynayaa baaqan inuu gaari doono cid allaale ciddii ay khusayso wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyahana waxay ka shaqayn doontaa sidii dadkaas gurmad deg deg ah oo biyo loo gaarsiin lahaa aad baa u mahadsantiin wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland ayaa wada dadaalo dadka biyo la-aanta haysato loogu raadinayo gurmad maadaama xilligan ay haysato biyo la-aan baahsan